meesha waxaa ka dhacay nin ayaa lagu dilay rag oo ahaa kuwa casiyaasha baabuurtan dhaqa ayuu ahaa nin iyo kale aniga mar damba markii uu falku dhacay ayaa meesha soo gaaray dadkii ninka qaraabadiisa ama ay wada shaqaynayeen oo kuwa casiyaasha waxay ii sheegeen ama dadkii ganacsiga meesha jooga waxay ii sheegeen in nin yani hubeysan oo askari malamalaya dowladda inuu dilay marka waxay yidhahdeen wuxuu dilay kadib markii gaarigiisa uu dhaqay yani wuxuu u dhaqay gaari uu watay kaasiriga uu watay cunuga casaya waxaa buu dhaqaali markuu dhaqay marka wuxuu yidhi makolba lacagtii ku heshii waayeen kadibna waxay ii sheegeen inuu xabadba yaan ku dhuftay ama waxaan soo gaaray asoo ninku meesha yaallo yani la qaadi waayo waxa qaada la waayey ayaan soo gaaray meesha walaal sida lai sheegay ninku baskooba buu watay yidhahdeen nin askari inuu ahaa lama hubo inuu ciidanka dowladda ka tirsan inuu qolo kale yahay base dadka goobta jooga waxay yidhahdeen ninku kadib markii baabuurkiisa uu dhaqay lacagtii ku heshii waayeen marka markuu lacagtii ku heshii waayeen xabadda ku dhuftay waana ka tegay meesha ugatay aduu waxay dhacday gooraha fi adugu yan laba saac barxi mid dhac iyo sida daariisa waxay igu sheegeen kuwa ay shaqaynayeen oo ay shaqaaneen labaatan shan sano jiriya ninka waa la qaaday waxaa la geeyey markii markuu meesha yani asagoo waxaa la qaaday nabi ku jirtaa la qaaday waxaa loo dhigay istaarka madiina loo dhigay intaa la gaarsiina waxay ii sheegeen inuu inuu madax ugu simeeyey haddana uu barinayo istaarka madiina magaxa way geeyay anaa haddarta meesha ana kasoo jeeyay asxaabta saacadada soo wareysay hadda wararka la seyilaa waxay ii sheegeen goobta wax ciidan soo gaaray ma jirin ma wax mas-uul soo gaaray isaga oo le waxay hagaajiyeen gale in ninkaas geeriyo inta saarkeen la geeyo geeriyo runta abba waa eegaysa maaha laakiin se dadkii dad isugu dhawaaya wada shaqaynahayeen oo baabuurta ay wada dhagahayeen ayaa meesha goobta ku wareystay waxayna yidhahdeen ninka waxay sheegeen hata magaciisa uu sheegi waaya base wuxuu yaqaan saaxiib galiyo u yaqaaneen galiyo wuxuu sheegay meeshiisa in la yaaba waxa la yahay madaxiisa la yahay madaxiisa